laba qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dagaalo ahli ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala gobolka gaarisa iyo siyeelo ee waqooyi bari ee dalka kenya wariyaha v o e-da maxamed faarax shire ayaa faahfaahinta sheekadan kasoo diray magaalada gaarisa xilligan adag ee bisha baraakiisan ee rabadaanka lagu jira qulqulatooyin ayaa waxay ka socdaan qeybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya iyo gobolka hisiolo ee sinta isku hayo dadka deegaankaasi degan ayaa daaq isku haysta iyo deegaano cusub ay doonayaan in qoloba qolada kale ay ka riixato waxaana halkaasi ka soo baxaya daleel kala duwan ay isku geysanayaan dadka reemiyiga ah laba ayaa lagu dilay deegaanka kurra halka sideed kalena lagu dhaawacay isla deegaankaasi intooda badanna waxaa loola cararay isbitaal ku yaala degmada isielo mudane daa-uud aadan waa mudanaha degmada daanyeerhe laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in coladaa haatan deegaankaasi ka jira ay saameyn ku yeesheen dhanka nolosha shacabka deegaankaasi ku dhaqan waxaa dhacday inay siolo kawnti lagu soo duushay ka badan afar iyo toban jeer oo ay xoolo naga qaadeen oo ay maaragtay dad badan dadna dileen waxaasoo dhan waxa u sabab ahayd siyaas siyaasiyiin hadda suuq weyn bay ku lahaayeen meesha iscoot waa laga kala cararay gaajay u dhamaanaysa gaajay u dhamaanaytaa hataa gaajaa looga dhamaanaya kiina iyo isiolo waxaa yeele suuqii iscoot wuu ka xirmaday dadka dhib baa soo gaaray gaajaa laynaysaa hataa isiolo waxay gaaja laynaysaa dadka garbutula deganaa iyo dadka kiina deganaa dadkana annaga walaalaan ahay waan isku dhex noolayn dowladda waxaan u sheegi nabadgelyada in la muujiyo waxaana waxaa ku shaqa leh hadday dadkan waana siyaasa ay garan waayeen nabadgelyada muhiimadeeda waxaan u yeeraynaa dadka shaqaalaha annagii oo ka mid yahay matiyaangi inay maaragtay nabadgelyada ay ku dadaalaan gobanarka countiga isielo mudane maxamed kuuti ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan hogaamiyaasha bulshada dhaqanka iyo weliba siyaasiyiinta gobolada waqooyiga dalkani kenya ay iska kaashadaan hab walba oo siyaasadaasi deegaankaasi ka jirtay xasilin la-aanta keentay in sidii lagu xalin lahaa viongozi wazee waamuke waxaan doonayaa in dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta odayaal dhaqameedyada ay isugu yimaadaan shir nabadgelyada shirkaasna waxaan kasii dalbanayaa in dowladda dhexe ay noqoto midda lafdhabarka u ah ee isku keento soomaalida iyo booranta degmooyinkan haatan isku haysto shaki kuma jiro in deegaanada qaarkood culeys dhanka amniga uu ka jiro marka waxaan leeyahay ha la ysku yimaado si loo badbaadiyo dhiigan haatan hoobanaya degmooyin hoos dhaco deegaanka balanbalaya degmada legdera oo xuduuda saaran deegaanka isiolo ayaa ahaa kuwo qulqulatooyinkan ay kusoo noqnoqonayeen isbuuciya bar ka hore ayay dhahay deegaanka kambi samayko ka tirsan degmada legdera xilli koox kasoo tillaabtay deegaanka koonfurta isielo ay shan qof ku dileen degmadaasina dabdabada u qabansiiyeen ciidamo ayaa degmooyinkaasi la geeyey balse dhacdooyinka ugu badan waxay ka dhacayaan dhulka howdka oo dadka xoolo dhaqatada intooda badan hub sharci darri ee gacanta ugu jiro ay yihiin kuwa isku laynayo maxamed farax shire v o a garisa